madaxda ugu sarreysa dalka soomaaliya ayaa isku fahmi waayey go-aanka ama mowqifka ay dowladda soomaaliya ka qaadanayso maamul goboleedyada saddexda gobol iyo lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya ee dhowaan looga dhawaaqay magaalada baydhabo xarunta madaxtooyada soomaaliya ayaa maanta waxaa looga yeeray inta badan saxaafadda muqdisho ka howlgasha iyadoo markii muddo ay sugayeen hadalka madaxda iyo ku dhawaaqista mowqifka dowladda loo sheegay saxaafadda in dib loo dhigay waxaana sababta lagu sheegay in madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay ku kala aragti duwanaadeen cidda mudan in la aqoonsado waxaa la sheegayaa in gudoomiyaha baarlamaanka uu cadaadis kala kulmayo waxgaradka iyo siyaasiyiintii aasaasay maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya maadaama la sheegayo in madaxda dalka ugu sarreysa ay danaynayaan in maamulka saddexda gobol la ysugu tago madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa labada mas-uul mas-uuliyiintooda si gaargaar ah ula kulmay iyagoo u soo jeediyey in laysku tanaasulo laguna midoobo maamulka saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya